alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati lwahmi waakrimna binuuri lfahmi waftax calayna bimacrifati alcilmi waxasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lanaa abwaaba fadlika wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxam araaximiin darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda konton iyo afraad min suurati albaqara qaala tacaala waid qaala muusaa liqowmihi yaa qowmi inakum dalamtum anfusakum biitikhaadikum alcijla fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum dalikum khayrun lakum cinda baari'ikum fataaba calaykum inahu huwa atawaabu raxiim waxaynu ku soo jirnay reer bani israa'iil qisooyinkoodii iyo arrimahoodii qoladaasoo ilaahay u nicmeeyey nicmadii ilaahayna in badanoo iyagii ka mid ah ay ka kufriyeen nicamtii loo galay baa marka la xusuusinayey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku manaysanayey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waid qaala muusaa wadkuruu waxaa kaloo xustaan oo xusuusataan id waqtigii qaala muusaa nebiyullaahi muuse yidhi liqowmihi qoomkiisii ou u yidhi yaa qowmi qoomkayow markaan waxay ahayd baa la yidhi meeshii mawcidka ahayd oo nebiyullaahi muuse lagula ballamay oo rabbigiis kula ballamay markuu ka soo noqday markuu soo noqdayba wuxuu arkay qoladii uu ka tegey oo kitaabka u doono kitaabka u soo qaadayey iyagiioo dibi caabuday markaasuu wuxuu ku yidhi yaa qowmi qoomkaygiiyow innakum idinku dalamtum waxaa waa dulmideen anfusakum naftiinni baa dulmideen naftiinni waa dulmideen maxaa ku dulmideen biitikhaadikum yeelashadiinna alcijla dibi a yeelateen bicibaadatikum lilcijli caabudidda dibi a caabudideen biitikhaadikum yeelashadiinna alcijla dibi aad ka yeelateen macbuud ama ilaaha ka yeelateen ee fa tuubuu toobad keena oo noqda ilaa baari'ikum baari'iinni intii kaa u noqda allihii idin abuuray ilaa man khalaqakum allihii idin abuuray subxaanahu wa tacaala allahaas u noqda fa tuubuu ilaa baari'ikum toobadkeenkoodu marka waa ka duwanaa sida innagu aan u toobadkeenno waxaa toobadkeenkooda iyaga ka mid ahaa inay islaayaan ilaahay wuxuu yidhi faqtuluu laaya anfusakum naftiinna laaya waxaa toobadkeenkaasi ahaa kuwiinna berigaada aan dembiga gelin ha laayeen kuwiinna dembiga galoo mujrimee mujrimiinta ah oo dibiga caabuday markaasay inay islaayaan weeye kuwa kuwa berigaa aan waxba dibi caabudin baa waxay laynayaan kuwii dibiga caabudo ilaaha ku sheegay ilaahayna wuxuu yidhi daalikum kiinaa qatligaa iyo dilkaas baa khayrun lakum khayr idiin ah cinda baari'ikum taasaa idiin khayr badan wey ilaahay baa saa xukumay ilaahay baa soo dejiyey sidaas sameey innaga waxa weeyaan ilaahay ummaddan waa u naxariistay naxariis weyn baa la siiyey qofka dembaaba inuu dembiga qoomameeyo inuu dembiga faraha kala baxo ka fuqo inuu haddaw ma garanaysa xaq binu aadamaha u celiyo inuu go-aansado inuusan dib ugu noqonaynin dee siyaalahaas baa innaga ka mid ah marka ilaahay wuxuu yidhi daalikum khayrun lakum cinda baari'ikum fa taaba calaykum ilaahay waa idinka towbad aqbalay bimacnaa waa idinka noqday waxa weeyaan taaba qabila towbatakum ilaahay towbadiinna waa aqbalay innahu ilaahayna huwa ilaahay attawaabu alla toobad aqbal badan weeye alraxiim ilaahay waa alla naxariisasho badan weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaa weeyaan toobadkeenaa layidhi sidii bay markaas sameeyeen ilaa toobadkeenkoodii baa sidaa ku xiran dayib waxaa la yidhi nimankaa reer bani israa'iil dhibaato badan bay ku soo sabreen oo fircoon iyo qoomkiisa uga imaanaysa markaasaa sabirkii dartiis iyagana abaalmarin waxaa looga dhigay ambiyo badan baa laga soo saar boqoraa laga soo saar markaasaa waxaa la siiyey waxaan cid kaloo caalamiinta ka mid a aan la siin ayaa la siiyey waid qultum yaa muusaa lan nu'mina laka xataa nara allaha jahratan faakhadatkm asaaciqatu wa antum tanduruun ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu sheegay oo uu xusuusiyey nicamtii loo galay waxaa la caddaynayaa hadda nooc oo kibirkoodii ka mid ah iyo jaxdigii ay la yimaadeen iyo amarkii ilaahay say u beddeleen gaalnimadii ay sameeyeen iyo cisyaankii ay sameeyeen iyagoo weliba arrinkaa ku jira baa markaa ilaahay u ixsaan samaynayey u dhimrinayey subxaanahu wa tacaala waxaa la tilmaamay reer bani israa'iil markii ay ka toobad keeneen dibiga caabudidiisa ayaa ilaahay wuxuu amray nebiyullaahi muusa inuu toddobaatan ragah uu ka doorto kuwaasoo soo cududaarta oo qoladan ay dirsadeen oo dad wanaagsan oo khiyaara ah dibigii la caabuday cududaar ka celiyo yidhahda ilaahay waa kuu soo noqon nebiyullaahi muuse toddobaatan kuwoodii khiyaarta ah ee wanaagsanaa ah ayuu markaa doortay oo la tegey wakhtaara muusa qowmahu sabciina rajulan limiiqaatina waa isaga ilaahay leeyahy fii suurati alacraaf qoladii waxaa la amray baa layidhi nabi muuse ku yidhi waa inaad soomtaan waa inaad dahaaro qaadataan waa inaad dharkiina nadiifisaan sidii bay sameeyeen wou la tegayo wuxuu la aaday baa layidhi duur siina markii halkaa la tegay bay nabi muuse waxay ku dheheen waxaan kaa codsanaynaa inaan noo dalabto ilaahay noo weydiiso rabbi hadalkiisa inaan maqalno ilaahay hadalkiisa inaan maqalno markaasuu yidhi waa waa yeelaya waa idiin dalbaya nabiyullaahi muuse buurtii markuu ku dhowaaday oo duur daruuray dabooleen meeshii oo qoladii nebi muuse la socotay ku soo dhowaadeen markaasaa halkaa la sujuuday ilaahay oo waxay maqleen la hadlaya nebi muuse waxyaala amraya waxyaalana ka reebaya arrinkaasi marku dhacay oo nebi muuse arrinkaasi casharkaasi u dhammaaday oo daruurtii meeshii laga fayday ayuu markaa qoladii u yimid toddobaatanka ahayd markaase waxay dheheen nebi muuse ku dheheen lan nu'mina lak xataa nara laha jahra waa markay aayaddaasi soo degayso waxaa soo raraya ibnu kathiirka sidaas ba arrinta u dhacdo ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waid qultum yaa muusa waxaa kaloo xusuusataan reer bani israa'iilow markaa nebi muuse inta raacdeen si aad ilaahay ugu cududaarataan oo ugu toobad keentaan oo dibigii ilaa caabudeen arrintiisa aada uga macnaha raaligelin bixisaan markaa saas la rabay waid wakti qultum aad dhahdeen yaa muusaa muusow lan nu'mina laka kuu rumayn mayno wixii aan maqalnay hadalkii ilaahay inuu yahay lan nu'mina kuu rumayn mayno laka adiga bianna maa nasmacu kalaamullah waxaan maqalnay hadalkii ilaahay inuu yahay kuu rumayn mayno oo kaa yeeli mayno waa hadalkii ilaahay haddeeray lahayn ilaahay nooga dalab inaan maqalno oo la maqashiiyey xataa nara allaha ilaa ilaahay aan ka aragno jahratan si cayaan ah calaniyat si daahiroo muuqata ilaan ilaahay ugu aragno subxaana wa tacaala ilaahay indhaha noo saar bidhe jahratan cayaanan saasay dalbadeen fa akhadat waxaa idin qabatay kum idinka assaaciqatu saaciqadii ayaa idin qabatay ilaahay baa naar ku soo diray xagga cirka dab baa lagu diray dabkii baa gubay wal xaal antum idinku tanduruuna ay u jeedaan waxa idinku dhacaya iyo cadaabka iyo saaciqada iyo naarta laydinku soo dejiyey idinkoo indhaha u haya waxaa la yidhi toddobaatankii dee laga soo xushay markay sidaas sameeyeen oo ay baaba'een oo dhinteen nebi muusaa kacay oo iska ooyey ilaahay buu beryey ilaahay wuxuu yidhi reer bani israa'iil oo qolo dhib badana haddaan ku noqdo maxaan ku dhahayaa toddobaatankii madaxda ahaa ee odayaasha ahaa oo aan ka soo doortay yaa waa halaagsameen haddaan dhaho toddobaatankii waa soo baabi'een ilaahayow hadi maxay waxa weeyaan dhibaato dhibaatadooda ka aamin noqon maayo ilaahaybaa beryey ilaahaybaa beryey ilaa ilaahay u nooleeyey waa loo soo nooleey waxaa la dhahayaa laa wafdigii lagugu diray lagugu daray odayaashii xaggee ku ogeyd la kaala ilaahay baa beri waa loo soo nooleey waa tana humma intaa ka bacdi bacanaakum baa ilaah yidhi waa idin soo saarna waa maxay axyaynaakum waa idin noolayn intaa dhimateen culimmada waxaa la tilmaamayaa habeen iyo maalin in ay saas ay maaragtay dhimashadoodu ahayd markaasaa ilaahay waa soo nooleey subxaanahu wa tacaala humma intaa ka bacdi bacanaakum waa idin soo saarnayo waa idin soo noolaynay min bacdi mowtikum dhimashadiinni ka bacdi lacallakum tashkuruuna litashkuru llah saa ilahay ugu shukridaan subxaanahu wa tacaala dayib nicmaduu idiin galay soo diridda laydinsoo saaray intaa dhimateen ka bacdi lacallakum tashkuruun waxaa kaloo intaa markii la tilmaamay ilaahay subxaanahu wa tacaala xusuusinayaa nicmo kaloo ilaahay reer bani israa'iil u galay markii ay ku jireen tiiha markii lagu jiray markay diideen magaaladii inay galaan qolada jabbaariinta joogeen iyo inay jabbaariinta la dagaalamaan oo tiihu ku dhacay tiihaas dhexdiisa nicmadii loo galay ayaa la tilmaamaya nicmadaas baa la tilmaamaya qaala tacaala ilahi wuxuu subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi isagoo arrintaas inoo ka qisoonayo ilaa nimankani waxay diideen inay inta magaalada galaan la dagaalamaan kuwii jabbaariintaha waa iyaga yidhi fadhaba anta wa rabbuka faqaatila adigee rabbigaa taga idinku orda dagaalama bay dheh markaasaa la ciqaabay afartan sano ciqaaba oo afartan sanoo tiih ay ku jiraan iska daba wareeg ayaa lagu xukumo wa maca daalika ilaahay waa u nicmeeyey ilaahay wuxuu yidhi wadallalnaa waan haraynay calaykum dushiinna alghamaama waxaanu dushiinna haraynay alghamaama daruur qoraxda idinka celisa waa hoos ka heshaan dalladoo kale aan idinka dhigna wa anzalnaa waan dejinna calaykum dushiinna almanna ayaan dejinna manni waa malab ciraad iyo wasalwaa shimbiro solan hilib macaan oo diyaarsan waxaan idin siinay tiaha markaa ku jidheen almanna wasalwa dacaamkaas maaragta iyo sharaabkiisii oo idinku aynaan shaqaynayn oo xamaalayn oo idinku aynaan tacab iyo dhib u marayn baan kor idinka soo dejin ma mannigaas waxa weeyaan waa malab oo kale oo kor baa looga keenay markaasay biyahay ku qasanaya markaasay cabbayaan biyihii malabka lagu qasa assalwana waxa weeyaan waa dayrun yushbihu assumani assumana shimbiro noocaa shabaha oo hilibkoodu ladiida dacmi hilibkoodu aada u macaan yahay ayay ahaayeen baa leyii markaasaa kuluu min dayibaati maa rasaqnaakum waxay ka dhigan tahay waqulnaa lahum waxaanu ku niri reer bani israa'iil kuluu cuna min dayibaati maa shaykiisa wanaagsan rasaqnaakum aan idinku arsaaqnay ilaahay wuxuu yidhi wamaa dalamuunaa annaga namay dulmin annaga namay dulmin walaakine annaga namay dulmin walaakine kaanuu waxay ahaayeen anfusahum naftooda un yadlimuuna kuwa dulminaya ilaahay wuxuu yidhi nicamtaa markay ka kufriyeen wamaa dalamuuna annaga nama dulmin ee maxay sameeyeen iyagaa naftooda dulmeeyey walaakin dalamuu anfusahum walaakin kaanuu waxay ahaadeen anfusahum yadlimuuna maxaa yeelay cisyaanka iyo dulmiga ay la yimaadeen ciqaabka ka ratimaya iyo dhibaatada ka imaanaysa iyagay dushooda noqonaysaa iyaga ayay dushooda noqonaysaa iyagay ku duldhacaysaa wey dayib markaas kuluu baa la yidhi dee kuluudaas waxa weeyaan cuna oo cabana meesha ugu jidha wamaa dalamuuna waxay ka dhigan tahay fa dalamuu anfusahum naftoodii bay dulmiyeen oo way gaaloobeen hadday saa sameeyeenna wamaa dalamuuna annaga nama dulmin walaakina kaanuu waxay ahaadeen anfusahum yadlimuuna marka siiqadii labadii siiqo tii maadiga iyo tii mudaarica waa la jamciyey yadlimuuna oo mudaaricii iyo wamaa dalamuuna sida ay macnaha kufriga iyo xumaha ugu madax tiiriyeen u daa'imeen ayaa la tilmaamaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waid qulna dkhuluu haadihi alqarya wadkuruu waxaa kaloo ka sheekaysaan id waqti qulna aan nidhi nicmad kaloo loo galay weeye reer bani israa'iil idkhuluu gala haadihi tan alqaryata ee magaalada ah tuuladan galaa lihi markii dambe ay tiihii ka soo baxeen oo dhibaatadii ka soo samata baxeen baa waxaa la yidhi magaaladan gala baytulmaqdis weeyaa la yidhi magaaladaas fa kuluu cuna minhaa xaggeeda xaysu shi'tum meel allaaliya meeshaad doontaan ragadaa ragadan aklan cunid waasican waasaca hanii'an oo bogaagsali taa cuna taa sameeya baa lii fa kuluu minhaa xaysu shi'tum ragadaa risqi waasaca kaa ka cuna magaaladaa gala saasaa lagu yidhi amarkaasaa la siiy sidaa markii la yidhi waxaa kaloo la yidhi wadkhuluu gala albaaba albaabka sujadan saajidiina lilaahi xaalaatiin kuwa ilaahay u sujuudsan oo ilaahay u shukri naqaya oo badbaadadii ilaahay idinka soo badbaashay tiihii laatiihu wax dhibaato badan buu ahaa suuxii bay soconayeen meeshay subixii socodka ka bilaabaan say maalintaasoo dhan u maqan yihiin bay waxay arkayaan iyagoo maqribkii jooga iska daba wareegayaan iska daba wareegayaan dhibaato badan laakiin daruurtaa iyo dallaalinta iyo hooskaas ayaa lagu dhex wadaa iyo maniga iyo salwigaas ilaahay usoo dejinaya subxaana wa tacaala waxaa lagu yidhi marka waxaa gashaan magaaladaa galaa layidhi magaalada baytulmaqdis baa lagu sheegay magaaladaa galaa layidhi markaa gashaan wadkhuluu gala albaaba albaabka sujadan saajidiina lilaahi tacaala xaalaa tihiin kuwo ilaahay subxaanahu wa tacaala u sujuudaya sidaa ku galaa layidhi albaabka markaa ka gelaysaan waa xagga ficilka wixii aad samaynaysaan waquuluu waxaa kaloo dhahdaan xagga qowl ahaan afka waxaa ka dhahdaan xidatun yaa rabbanaa yaa rabbanaa xudda cannaa ilaahayo naga hoobi dunuubanaa dembiyaashayada naga hoobi bay ka dhigan tahay waxa weeya waquuluu waxaa dhahaan xidatun masalatuna wa muraaduna ujeedka iyagu waxa weeye iyo baryadayadu ilaahayo waa xidatun dembi hoobin weeya xudda cannaa dunuubanaa waqfir lanaa khadaayaana sidaa dhahay ilaahu dembiga naga hoobi oo naga tirto sidaa haddaad samaysaan nakfir waan dhaafaynaa lakum idinka khadaayaakum gafafyaalkiinni baan idiin dhaafaynaa waa idinka tirtiraynaa wey sayi-aadkii baan idinka tirtiraynaa nakfir lakum nakfir dhaafneen lakum idinka khadaayaakum khadaayaadkii waxa weeyaan dembiyaashi iyo dunuubtii iyo cisyaankii iyo xumihii ayaan idinka saamaxaynaa waa idinka tirtiraynaa wey wanukafir sayiaatikum sayi-aadkii baan idinka tirtiraynaa wasanasiidu waan u ziyaadin doonaabaa ilaahay yidhi almuxsiniina kuwa muxsiniinta ah ee samafalayaasha ah man axsana ixsaanan kaasna waa usii ziyaadinaynaa maxaan u ziyaadinaynaa thawaabkaan u ziyaadinaynaa ajarka ayaan u ziyaadinaynaa nicamta ayaan usii ziyaadinaynaa kaasna sidaas baanu samaynaynaa markaas waxaa la amray magaalada inay galaan albaabka markay ka galayaan inay sujuud la dhacaan afkana inay ka yidhaahdaan xidatun xada masarkeediiba xida waxa weeyaan waa kelimatu istikfaar macnaheedu yahay ikfir khadaayaana ilaahay oo dembiyaashayadii dhaaf weeyaan waquuluu xida sidaa dhahay nakfir dhaafneen lakum idinka khadaayaakum wasanasiidu waan u ziyaadin doonaa almuxsiniina kuwa muxsiniinta maxay sameeyeen marka waxay sameeyeen labadii arrimoodba waa bedeleen sujuuddiina lama imaan wax kaley ku bedeleen dembi dhaafkiina waxa weeyaan ay dhaha la rabay inay dhahaan ilahu dembi dhaaf baan rabnaana waxay sameeyeen way bedeleen qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fabadala aladiina kuwii way bedeleen dalamuu dulmiga sameeyey badela bimacnaa hayara weeyaan aladiina dalamuu waxa weeyaan hayara daalimuun kuwii daalimiintaha way bedeleen amr allahi wey ilahay amarkiisii bay bedeleen oo maxay sameeyeen waxay ku bedeleen qowlan qowl faqaaluu waxay dheheen bay ka dhigan tahay qowlan qowl oo hayra aladii kii kayrkiisa qiila lahum iyaga loo yiri wixii la yidhi dhahaya mid aan ahayn ayay dhaheen oo ku qowleen ficilkiina waa bedeleen qowlkiina waa bedeleen horta markii meeshii sujuud ay geli lahaayeen magaaladii way galeen iyagoo xamaaranaya oo baryaha ku siqaya ayay galeen oo dabadooda ku xamaaranaya ku guurguuranaya xaggii hadalkana meeshay xidatun dhihi lahaayeen wax aan la garanayn oo kale bay ku bedeleen oo aan macno lahayn waxay dhaheen xabbatun fii shaciiratin oo wax macnaayo ku fadhida aysan jirin xabad shaciira raashin qamadi waxaas baan rabnaabay dheheen awaamirtii ilaahay iyo amradii ilaahay bixiyey bay ku jeesjeeseen markaa ilaahay wuxuu yidhi qowl iyo ficilba waa bedeleen hadda qowlkiiba halkaa lagugu cadaynayaado fabadela aladiina kuwii way bedeleen dalamuu dulmiga sameeyey qowlan qowl oo hayr aladii kii kayrkiisa qiila lahum loo yiri kii loo yiri midaan ahayn bay ku bedeleen ilaahay muxuu sameeyey subxaanau watacaala ilaahay wuxuu yidhi fa anzalnaa waan dejinnay cala aladiina kuwii dushoodii dalamuu dulmiga sameeyey kuwii dulmiga sameeyey dushooda waxaan ku soo dejinnay rijzan cadaab ayaan min asamaai samada xaggeeda kaga soo dejin rijzi waa cadaab waa iyagii lain kashafta cana rijza ilaahu cadaabka haddaan naga fayda waa iyagii lahaa ilaahay wuxuu yidhi cadaab baan kor kaga soo dejin daacuun baa ku dhacay baa daacuun iyo balaaye iyo taxaan ayaa lagu riday rijzigaasaa kor looga keena weeye rijzan min asamaa faanzalnaa cala aladiina dalamuu faanzalnaa calayhim lama dhihin isim daahira meeshii la dhiga meeshii damiirka waxaa la dhigay isim daahira waxa weeyaan waa fool xumayntooda iyo ku-xeeldheeraansho lagu xeeldheeraanayo cayida la caayayo iyo qalbi xanuujinta rijzana nakiraa laga dhigay waa dhibaatada meesha taal iyo cadaabka darnaantiisa faanzalnaa waan dejinnay ilaahay buu yidhi cala aladiina kuwii dushoodii dalamuu dulmiga sameeyey rijzan cadaab daran ayaan dushooda ku dejin min asamaai xagga samada ayaana kaga soo dejinay baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala maxaa saa loogu sameeyey waa bimaa kaanuu yafsuquuna bisababi maa shay sababkii kaanuu ay ahaayeen yafsuquuna kuwa faasiqnimo sameeya bisababi cisyaanihim cisyaankii ay la yimaadeen sababkeed wa khuruujihim wa bisababi khuruujihim bixiddii ay ka baxeen can daacati illaahi ilaahay daacadiisa sababkeed wey waxaa la tilmaamayaa daacuun bay u baabi-eenoo hal saac gudaheed inay toddobaatan kun ay dhinteen oo daacuun ay u dhinteen ayay soo rarayaan mufasiriinta qaarkood rijzigaas baa dusha laga saara rijzigaas marka rijzan min asamaa cadaabku waa laba nooc baa layidhi dayib qayb waa wax layska difaaci karo waa wax allaalo qof binu aadana xaggii wixii kaaga yimaada oo dhibaato iyo cadaab ah inuu qofku iska maarayn karo ama iska difaaci karo ama la tacaali karo dayib oo qof binu aadana wata ama waa wax makhluuqaadka kale xaggii ka yimid sida hadmid meel derbi dumay iyo biyo lagu maanshoobay iyo waxyaala noocaas waa lala tacaali karaa cadaabna waxa weeyaan layskama difaaci karo binu aadam iska celin kara ma jiro waa daacuunka oo kale waa saaciqada oo kale waa dhimashada oo kale marka waana midka hadda looga jeedo ilaahay leeyahay rijzan min asamaa'i ayaanu ku soo dejin waa bimaa kaanuu bisababi bimaa kaanuu bisababi kownihim yafsuquuna faasiqiin Bis- bimaa kaanuu bisababi maa kaanuu ay ahaayeen yafsuquuna waa bimaa kaanuu yafsuquun bisababi cisyaanihim bisababi kownihim waxa way caasiin ay ahaayeen kuwa daacada ilaahay ka baxay ahaayeen sidaa darteed ayaa arrinkaa loogu sameeyey sidaas bay marka ay dhibaatadii ugu dhacday darsigeennu intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab